gudoomiyaha degmada xudur oo u heliyay ayaan xanuug mide ku-xigeenadii siyaweyba degmada xudur ee xarunta gobolka bokool hakiirina tababar dareeri muddo sida maalin eh ooyo markaas ku faa'idaysadeen waryaalka degmada kaasoo biyaayeen ururka bilaanta suxufinta soomaaliyeed ee s w j tababarkun oo ku qayb galeen labaatan suxufi oo ku shal dareereen warbaahinta maxaligiiyo waryaalka gobolka iyo weliba lakabaraaye hababka olka oolka ee markaas laka hormari kara saxaafad landhonyi waana laka abuuri kara deegaan shaqa oo ammaan eh dhedig iyo lab markaasyo ka wada shaqeeyo karaan si xoreyo weliba xushmad leh aan koreen gudoomiyaha ururka haweenka suxufiyiinta soomaaliya s w j farxiyo khayra iyo weliba sharaxaad kubiday ujeedkii oo muhiimada lakuleeyay tababarka
inituna markiinkoreyta xudurkoyna isbarana saddex bir isla roogna waqti badan wada qaadana walbadan wada falanqayna yoolkii unalahayn runtii gabagabadiisna intuuna isla deerna eedaan ka faraxsana wali isaan ku faa'iideyna tababarkii iyo baraarujintii guud oo saddexda bir unsa siin suubine walibaa siin ku rajeeyay asxaabta kale oo isan wada shaqeytaan oo fursad inan helna intii oo saddexda biri inay la roogaan oo barnaamijka ku faa'iidaysadaan intiisan kala noqotaan isiina wali sii baahidaan si in hal isan laysiin kaka ekaano ama adalayka kaka ekaano leedaa baratay qofkii saaxiibka ahaay oo fursad inan helna intuusa barnaamijka qayb ka noqoda adig kuwa kiile intaada diirsida tan kale guud oo anugu ku faa'iidaysadaa maamulka degaanka gudoomiye oli waaye warbaahinta una maadaama organisation qareema ururka saxafiyiinta bilaanta maadaama ena wali aragahayna doorkii gabdho intii eed an yariya intii laka baraarugsanya intii kale maoshi caqabado badanaa gabro isku sheegadeen oo kumid eta caqabad guud oo dhinaca dhaqaalaha isku jara meel kasta ku jara kaaseyta xudur iyo bakool bisleyba ku jara soomaaliya dhanaa miidiyaha dhaqaalisha jaalanjo isku jara gabroogi marka familkii intii oo ka dhiirigeliyaan intii xarumihii warbaahintaa ka biiraan wariyaal noqdaan intii laka baraarujiyo wacyigelino barnaamijyo isdhexgal la suubiyo aase s w j ahaan mustaqbalka dhow dhanka dambeyntii gudoomiyaha degmada xudur maxmed macalin axmed oo saahiri tababarka iyo waybaa ku qaybgalayaalkuusa kala dardaarmay iyo bulshada uun ku fa'iideen walyaabooyo ku bardeen maalimo uso dareeri tababarka mahadaan jeediyaan run ahaantii iidaanka faraxsagna runtii wayba leer kore wal oo maanaa qaaba nimbilaawday oo maanaa nidaamyadaas nimbilaawdaya iyo naragaana uniyo dhallinyaradaayna oo saxaafadda dhammaantiyo runtii siinka mahadnaqaana wayba lafaday barnaamijyadan ani oo siliinka talagalay an socdaan liimbaanyi runtii iyadan ka faraxsagna waan hadhawaayaana way lafaday walaysan ku baratan ani deegaankan ka shaqaytan ani maanaa dadkaa ka jiirtan isigna madahi shaqadiin ka wanaagsanaat ummatana siinka la shaqayt ya hadhawaayaan haddii ilaha er insha allah awna masan neebini dad deegaankan dhalada etin hura etin hornimadii masan juubana hortiqoolka caalamiyu lanlaha juumama le laakiin wariyaasha oo maanaa barnaamijka abaabulay ay wilibyeedo dhinaca duulimaadka isku cariidhiiskuya asbuucii bahalmarle kuraas ka hilqaamay qaabkan hasuubiina ang mahadnaqaana waajibkiinga guditan laa shukru cala alwaajibu deegaankiinga koytan wayba fadaane hatale aan ka ekaana mar badan ha ka nagatan mar badan walala qobdoo fiiridan isiina garabnaysiidan meelisroogdan deegaanka kuwargabtan wararshi qaatan muhiimka lasin gudbi walyaabo laka barday tababarka antiusa dareere waliba nagada doonana hanuol ku bedeli doonaan xirfadda shaqada ee waryaalka degmada xudur